Guddiga Nabadeynta Galbeedka Gobolka Mudug oo isugu jira waxgarad iyo culimo kasoo kala jeeda Galmudug iyo Puntland ayaa ciidamada isku dhafka ah ee loo xil saaray inay kala dhex galaan beelaha ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug waxa ay ku wareejiyeen goobihii ay dagaalladu ka dhaceen. Waxgaradka iyo culimada ayaa munaasabad kooban waxa ay kula dardaarmeen ciidanka goobaha lagu wareejiyay oo isugu jira Galmudug iyo Puntland.
haddii xoolo inii yimaadaan xoolaha si nadiifba isaga kaxeeya haddii xagga idinka soo galaan si nadiifa u kaxeeya haddii xagga idinka soo galaan si nadiifa u kaxeeya hadday kala dhacaan ur kala raacdeeya oo u soo kala cesha wixii culaysa oo culusoo aad dareentaan raggaana guddi u ah oo u fadhiya raggaanu guddi weeye aan kacayn ilaa uu meel ku ogaado nabaddaas iyo noloshaa iyo horumarka ay dadkaasoo gacmaha is haysta oo wada nool ilaa ay gaaraan rag inay dhaqaaqaan raba ma aha waxaan idinka codsanaynaa rabbi inaad uga baqdaan rabbi inaad uga baqdaan rabbi inaad uga oo ka raadsataan horay wixii salaad la'aan idinka tegey soon la'aan idinkaga tegey sadaqa la'aan idinkaga tegey dhibaataya dhiig sokeeyey inaad gasheen baa laga yaabaa oo colaad u gasheen maanta ilayna mayraa rabaa ilaahay xadkiisa inaad ka gudataan meeshaa laydinkaga soo xadgudb xaggana laydinkaga soo xadgudb xadgudubkii labada dheelood mid kasta ka yimaada inaad toojisaan baa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa wax binaa inaan laga samayn dhulkaa cidina ka samayn culamaa warasatl ambiyaa'i baa le culummadu ambayadii bay inoo matalayaan idinka marka halkan waxaa laydiin keenay inaydnaa galmudugnahay buntlandnahay ciidan soomaali ah laysku daray oo dadkoodii islaynaya inaad tihiin inaad sidaa ku shaqaysaan laydinku soo xulay baa la rabaa waxaa la rabaa meeshaa laydin keenay iyo inta kaloo laydin marin doono xaggana inaan laydinkaga soo xadgudbin xaggana laydinkaga soo xadgudbin ciidanka iyo saraakiisha inay noqdaan dadka dadka ugu taqwada badan dadka xilliga dhexe oo samadu furan tahay oo ilaahay subxaanahu watacaalaa naadada xaggiisa ka socota malaggu uu leeyahay hal min daacin ma jiraa qofii ajiibaya oo aan baryaya oon ajiibo ma jiraa qof wax weydiisanaya oon siiyo ma jiraa qof wax iga magangelayo oon ka magangeliyo xilligaa aad waardiyaha hayso waa inaa ilaahay barya subxaana watacaala waa inay ilaahay cabsidiisa ilinu kaaga timaadaa dhanka kale mid ka mid ah saraakiisha nabadeynta galbeedka mudug ayaa dardaaran dhankiisu waxa uu la wadaagay ciidanka waajibaadka gudataan marjiiniya ciidanku waxyaalaha u xil saaran yihiin bayna kow ka tahay inay cadowga waddanka kala diriraan dadkeedu hadday istiriraanna ay mushkiladaha xalliyaan mushkiladaha ka dhex jira marka oo waajibaadkiinna qayb ka mid a qabanaysaan adiku xallin ka raba inaa hal mid ahaataan ciidankan hal koondir bay leeyihiin waxa joogi doona meesha kabtankaa joogi doona iyo taliyaha madaxtooyada waxaa rajaynayaa marka inaad halkaa amar baa ka shaqayn doona taliyaha madaxtooyada amarkaa bixin doona dagaallo u dhexeeya bulshada deggan deegaano hoos taga degmooyinka galdogob iyo bandiiraley ayaa soo laalaabtay waxaana socda dadaallo lagu soo celinayo nabadda deegaankaasi